hay-adda wadaniga ee barwaaqo ayaa in ka badan boqol iyo afartan haween ah oo baratay xirfado kala duwan u qabatay xaflad ugu guddoonsiinayay shahaadooyin maamulka xarunta macalimiin iyo ardayda ayaa si wada jir ah madasha uga hadlay si gaara waxaan ugu mahad celinayaa ardayda sida ay muxuuhaye uga soo qayb galeen kulankan macalimiintii muxuuhaye wax soo bartay mashruucan waxaan rabaa in yaroo warbixina inaan ka sameeyo qalinjabintan maanta halkan ka dhacaysa waxaa maalgeliyey mashruucan hay-adda la yidhaahdo marta association oo ka dhisan wadanka fiinland waxaanu shaqada wada bilownay labadii kun iyo saddexiyo labaatankii waxaanu socon doonaa mashruucaas ilaa labada kun iyo lixiyo labaatanka waana la filayaa inuu waqti dheer sii socdo waxaa intaasba lagu baraayey waalidiinta caruurta baahiyaha gaarkaa qaba iyo dumarka s g-ga xirfado kala duwan xirfadaha waxaa ka mida dawaarka waxaa ka mida cunto karinta waxaa ka mida qurxinta saddexdaa xirfadood iyo tababaro kale oo sida waxa weeyaan hooyooyinku ay dhaqaalaha u sameeyaan ah ayaa garab socday iyaguna fara badan sida carruurta ula dhaqmaan sida carruurta baahiyaha gaarka qaba ay ugala mid dhigaan carruurta kale ee aan baahiyaha gaarkaa qabin tababaradaas oo dhanna way qaadan jireen runtii mashruuc aada u qiimo badan weeyaan waxaa ka qalinjabiyey dufcado kala duwan oo ilaa labadii kun iyo saddex iyo labaatankii ilaa hadda muxuu ahay qalinjabinayey runtii dadkaa qalinjabiyey ee hooyooyin kale ee dhallinyarta hablaha ale waxa ay mashruuca ka midha dhaliyeen wixii tacab la geliyey qaarkood waxay leeyihiin meherado qaarkood waxa weeyaan shaqaale weliba yani shaqaalaha ugu sarreeya goobahay ka shaqeeyaana waxaan marka xigta marka labaad umahadnaqayaa maamulka iyo maamulaha maamulayaasha aanan magacooda soo koobi karin ee halkan inaanu halkaas kugu nimaadno sabab ahaa marka xigta waxaan umahadnaqayaa macalimadayada nagu soo tabacday haddaan nahay tiimka cunto karinta fardows maxamuud yaasiin runtii xirfado badan baanu ka baranay alxamdulilah rabaalcaalamiin hiigsi aanaan markii hore lahayn baanu gaadhay maanta allaha noogu wado inta dambana waxa aan leeyahay kasoo qayb gala insha alla hooyooyin tabca aynu noqono
waxaa keliya hoon rabaa uun inaan idinku dardaaro dhammaantiin in aad maanta barateen wax aad iyo aad u qiimo badan wax aad u qiimo badan oo weliba bilaash laydinku baray oy hay-addiinaas inta idin carartay oo ay runtii iskiin hortaagtay idin tidhi maxaan maanta ay hablihi u baahan yihin markii ay maxaa hati cabdilqaadir iyo noo imanayeenee la eegaya asismanka waxaan ku nidhi sababta fiinland had iyo jeer waxay aad u xoojisaa dhaqaalaha guriga dumarkana aad bay umbawargarisaa maadaamay dumarkani fiinland ka imanayaan oo ay home economy ka shaqaynayaan waa inaynu ka shaqaynaa waxyaabaha dhulkeenna ka soconaya waa cuntadii waa dawaarkii waa xinihii iyo beautificationkii